ciddi maxamed iyo maxamuud ninkii ay oday ka dhigteen oo suldaankoodii ayaan nahay markii arrin ay imaadana dadka waxaa weeye dhan dhama loo badanaa majority waxa la yidhaha ayaa jiro maadaama aan nahay odaygii maadaama aan nahay ninkii shalay ku caanushubteen maadaama aan nahay ciddii odayga loo yeelay waxaan rabaa intii ka maqan meeshaan in ay raalli ahaadaan shalay ayaga arrintii ii dhiibay arrintii ideedo iiga dhiibtay inaad iiga dambaysaan walaalkaay korsiga ku sii jiray waa mahadsan yahay aad baan u mahadsan yahay laakiin hadda beriga wiilkaan ah waxa aan maaragtay aan maaragtay ay dadkay u bateen in maaragtay ayagana ay nagu soo raacaan waxaan ushi shalay adinka ii dhiibteen anigana usii dhiibayaa macnaha cabdi yuunus guulaan udhiiba aniga ushi adinkana waxaan idinka codsanayaa intii maaragtay han ku jiro oo maaragtay kursigaan reebtay in aad raalli ahaataan iiga dambaysaan maanta waa idinla haystaa waa idin ducaynaa maaragtay ducan weliba inkugu daraa nin walba meesha aas jooga meel ka dheer oo khayr inaad ilaahay gaarsiiyo inaad ilmaha ilaahay idin caafiyo inaad shaqo wanaagsan ilaahay idin siiyo inaad adinka caafimaad idin siiyo waa idin ducaynaa si shalayba aas ducay idaadanaan u ducaynaa igu soo raaca arrinta maanta aniga igu soo raaca cabdi aniga maanta anaa caleema saara insha allahu maxamed iyo maxamuud kuwana hadda anay caleema saareen kuwana horey u caleema saareen marka inaan warka badiyana ma raba codsiga aan wata ayaa waxaas yahay intii muuqaalkayga arkayso ama magacayga taqaano ama hadalkayga aas gaaray oo shalay aniga wax ii dhiibtay oo maxamed iyo maxamuud ah in ay igu ayidaan arrintan ilaahayna aas idin barakeeyo meesha aad joogteen meel ka dheer inaad ilaah idin gaarsiiyo markaan sidaas ayaan ku caleema saaraya dadka dhinka ay u bateen ninkii madartay wax ka arkow raalli ahaw subayn baa kugu xidhan adduunka berga dhammaanmaya beri dhammaan mahayo intaas ayaan maaragtay ku caleema saarayaa caleenta waan ku saarayaa insha allahu tacaala waanna soo gelay aniga waxaan kaala dardaarmayaa ushi laguu dhiibay wadajirka lagugu dhiibay dadka wadajir ugu shaqay haddii ilaahayga macbuudka ahay waan baryaynaa tayna ay noqoto tii aan rabna ay noqoto ilaahay idinkiis ilaahayna ha iga aqbalo ilaahayna ha iga aqbalo waana iga aqbalaya insha allah inti waa ku saaray ushi waa kuu dhiibay kor u qaad usha kor u qaad tolka usha kor ha u qaada marka alxamdulilaahi ushaasaan kuu dhiibin waa ushi midnimada ushaas waxaa la yidhahaa ushi midnimada ayaa la yidhahaa waa ushi maxamed iyo maxamuud ushaasaan kuu dhiibnay ilaahay ha kuu garab gala ilaahay ha kuu garab gala ducadana allaha naga aqbala ani intaasaan ku soo gaabinaya insha allahu tacaala